gudoomiyaha deegaanka xaceel gulle iyo qaar ka mid ah hawaa culimada waxagaradka ayaa waxay dhibdhibogaadiyeen ganacsadii ka qeyb qaadatay dhismaha masjidka jaamaca ceel gulla oo haatan gabangabo maraya waxaana gudoomiyaha degmada ceel gulla ugu baaqay bulshada alle waxsiiyey inay sidoo kale ka qeyb qaataan bixinta diimo lagu leeyahay dhismaha masjidka iyo sidoo kale gogasha masjidka oo haatan qeybo ka mid ay ka dhiman tahay degmada ceelguula oo dhismihiisu wakhti badan soo socday waxaan leeyahay intii wakhti iyo maskax iyo maal gelisay waxaan leeyahay ilaahay hana barakeeyo sidoo kale waxaan bulshada reer ceelguulaad ugu baaqayaa oon kuna dhiishogelinayaa inay ka qayb qaataan wixii dhiman masjidka hadday deynbixintiisa tahay iyo haddii ay tahay roogga intaa kadib dadka degan degmada reer cerguula waa dad ahorodiin ah inay ku cibaadaystaanna aan rajaynayna una diyaarsan masjidkan deen horey buu u dhisnaan jiray dayactir baa lagu sameeyey oo dib baa loo dhisay deen dadkuna waa cibaadada iyo kitaabaha waa loogu wadi jiray inay intii in ka sii xoog badan ay soo camiraan ayagaa laga rabaa walow masjidkaani uu kulansaday dee masjid aad u qabow oo baaxad weyn uu yahay marka waxaan dhihi lahaa dadka reer celguulaad waa dad ahludiin ah ku wanaagsan dee inay cibaadada iyo camiraan masaajidda inay ka qayb qaataan intaa kadib ka maamul ahaan waxaan dhiiro gelinaynaa in madaarista iyo masaajidda sidaan oo kale ahba ka shaqayntooda inaan ku garab istaagno inaan kala shaqayno culimmada iyo bulshadaba haddii aan masiiba ku dhicin waa inta qarnigan joogtaa midka ay joogi lahayd oo ay ku cibaadaysa lahayd ilaahay ha nooga dhigo marka garas bajiino ilaahay ha nooga dhigo kuwo ku cibaadaysta oo diinta ku barta oo isku soo raadsada oo dariiqada iyo diinta ku soo raadsada allah naga yeelo marka khiyaaray masaajidka kolley hadda waa la dhisay waana malaynayaa shiikhu haddaa meesha waa soo istaagay xoogaana waa gagambado waa arkaay maqaalo badanna waan ka hayaa masaajidka inta in lagu leeyahay afkana lagama dhowro wixii jira waxaan rabnaa maanta inaan dhegta ka qaadno anuu cadad ma hayo laakiin waxaan la socdaa masaajidka deyn badan in lagu leeyahay dadka hore muxsiniinta ahaa ee meeshaan wax gasraday ilaahay waxaan leeyahay khayr badan ha idinka siiyo haddana waxaa yarkaa masaajidka u dhiman oo dhammaystirkaah haddii qof cusub maanta wax bixinayo iyo haddii intii hore lagu laabanayaba masaajidku deyn buu qabaa deynta in laga furtana waa loo baahan yahay ceelguulla ayaa ka mida deegaanada dhowaangalka ah ee kobaca sameynaya ee ka tirsan gobolka mudug dowlad goboleedka galmudug